ma aan keliya askarta kusoo dhacaamay dad aan isu jiraan askar iyo dad shacab ah maadaama wasaaradda caafimaadka dalbaleed galmudug runtii u dhaqaaqday dadka waxyeelada kasoo gaartay shaqaaqadii ka dhacday magaalada gaarkacyo way isugu jireen shacab iyo ciidintaba runtii waa tiro aada u yar maadaama intii kale dhaawacyadii soo gaaray ahaayeen wax fudud runtiina lagu dhaweeyo istaalka weyn ee magaalada gaalkacyo intaan is leenahay waa xaaladooda way culustaan soo gudbinay iyaguna hadda sidaan ka warqabno saacad walbaan xaajadka la socnaa aday wanaagsan yihiin wayna kasoo raadinaysaa dhaawacii soo gaaray alxamdulilah runtii dhaawacyo fara badan ma hayn ilaa todoba dhaawac weeyaan dhaawacyadaas oo aan markii xaaladooda inta wax lagu qabo waayo aan magaalada muqdisho u gudbinin runtii ayaguna xaaladooda aada ufiic aada u fiican tahay maadaama lagu dhaweeyo istaalada mid kamid istaalada magaalada muqdisho runtiina aadna u wanaagsan tahay xiriir aan la samaynin iyo howlwadeenada wasaaradda caafimaad qaarkii halkaan ka tagay la jiray dhaawacyadii alxamdulilah wax kaloo hada ziyaada ahi oo dhibaato ahi ma jiro